iyo ciidanka nabad sugidda iyo sida halkan uu ku soo qoray guddoomiyaha oo ah maxaa la yidhaahdaa ciidan ciidan uyaal ciidan uyaalkaasoo aan isleeyahay waa saraakiisha hay-adda socdaalka iyo saraakiisha dowladda hoose ayaan isleeyahay waa ciidan uyaal marka waa ku mahadsan yihiin shaqaday soo qabteen laakiin dee annaga waxaan rabaa inaan meeshan ka rajistar gareeyo in annaga wax wada tashi ah iyo wax contribution ah oo aan ka geysanay inaysan jirin laakiin shaqada ay soo qabteen iyo howsha baaxadda weyn waa ku mahadsan yihiin shaqo fiican inay soo qabteenna waa qiraya laakiin wada shaqayntii guddiyada ka dhaxeeyey ayaa meeshaas ka baxsan annaga wax contributionah oo aan ka geysanay waxaan isleeyahay guddiga garsoorka asagana sidaasoo kale in wax contributiona uu ka geystay inaysan jirin ayaan iyadana isleeyahay inay jirto haddii aan intaas ka soo tago waxaan rabaa laba qodob oo aan isleeyahay sharciga kuma xusna inaan halkan ka tilmaamo labada qodobna waxay yihiin kow adduunka waxaa jira wax la yidhaahdo inflation adjustment ama maciishaddu markay isbedesho lacagaha la siiyo dadka howlgabka ah iyadana waa isbedeshaa maciishada hadday kor u kacdo lacagta ay qaadato micno badan ma samaynayso lacagta la siiyo dadka howlgabka ah ma jiro qodob ka hadlaya haddii ay maciishada inflation adjustment wax ah oo meeshan ku qoran uma jeedo ama haddii uu qiimo dhac ku yimaado lacagta shilin soomaaliga ah waxaa kaloo iyadana muhiim ah oo aan isleeyahay waa ka maqan tahay marna laguma xusin meeshan sharcigan lacagta la bixinayo inay tahay shilin soomaali kuma xusno waxaa kaloo iyadana rabaa qodob ah waktiga howlgabka qofka ay ku bilaabanayso oo lagu cadeeyo waxaan isleeyahay qodobka sideed iyo tobnaad miyaa mase qodobka sagaalaad lagu caddeeyey iyadana haddii uu sharcigan meel maro saddexda taliya ee ciidamada iyagana waxaa ku dhacayo shaqogabbaa ku dhacaya sida meesha ku qoran marka arrintaasna bal halagu halagu ha loo foorjignaado waa mahadsantii